فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhow xawaraysyada oo wakhtigan oo kale ad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada hadduu allah qadaro caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah guddoomiyaha degmada qoryooley ee dowladda federaalk oo galabta kamiin loogu dhigay shabeellaha hoose ma ka badbaaday mise waa la dilay waxaad caawa dhegaysan doontaan faahfaahin ku aadan kamiinkaasoo lagu dilay xubno ka tirsan dowladda federaalka maraykanka oo mar kale meel u dhow degmada jilib ku dilay nin beereley iyo kaluumaysata isku ahaa waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysiya laga soo qaaday ehelada ninka la dilay oo ka waramaya tacaddiga maraykanka oo ku sii xoogaysanaya jubbooyinka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo galabta weerar ku qaaday askarta dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka ceel saliini ee duleedka magaalada marka ee shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan dagaalkaas ayaad caawa barnaamijka kaga dhegaysan doontaan dagaallo malxamad ah oo ka soconaya waqooyiga suuriya kaasoo u dhexeeya mujaahidiinta iyo kacdoonwadayaasha oo iskaashanaya iyo ciidanka nidaamka bashaar al asad oo taageero ka helaya dowladda ruushka wararkii ugu dambeeyey ee suuriya ayaan caawa dhegihina ku cusboonaysiin doonnaa insha allah madaxweynaha maraykanka donald trump oo daaha ka rogay qorshe oo dhulka falastiin si toos ah ugu gacangelinayo maamulka yahuudda kaasuu u waday tan iyo sannadii labada kun toddobiyo tobanka xilligii uu la wareegay madaxtinimada dalkaas waa maxay safqatulqarni ama heshiiska qarniga oo ah ciwaanka qorshaha taraam uu ku dhawaaqay ee mugdiga geliyey qadiyadda dhulka barakaysan ee falastiin waxaan caawa idiin soo gudbin doonaa warbixin ku aadan qodobkaas sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid noqon doonaa beesha ciroole oo macahad sharci ah ku soo xiratay deegaan duleedka ka ah kuunyabarow ee shabeellaha hoose kaasoo wax ka badan laba sanno ay wax ku baranayeen ubad ka soo jeeda beesha warbixin xiise badan ayaannu idinkaga haynaa khilaafyadii ka jiray maamulka galmudug dhexdooda oo sii xoogaystay iyo mid ka mida baarlamaanada u dhisan maamulkaas oo madaxweyne doortay warar ku saabsan ayaad caawa barnaamijka kaga dhegaysan doontaan qodobadaas ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wariyaal ka tirsan idaacadda ayaa igala qaybgeli doona waa mar kale iyo dhuuxa
لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد
waa hagaag mar kale ayaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aynu ku bilowno guddoomiyaha degmada qoryoole ee dowladda federaalk ayaa galabta kamiin waxaa loogu dhigay shabeellaha hoose wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maanta kamiin adag u dhigeen kolonyo uu hogaaminayey guddoomiyaha dowladda federaalk ugu qaabilsan degmada qoryooley ee shabeellaha hoose kamiinkan ayaa wuxuu si gaaray kaga dhacay meel u dhow deegaanka buufow waxaana la xaqiijiyey in ugu yaraan dagaalka ay ku dhinteen saddex askari oo ka tirsanaa kolonyadii la socotay guddoomiyaha guddoomiyaha degmada qoryoole oo bartilmaameedka ahaa ayaa si dirqi ah kaga badbaaday kamiinka waxaana ila xog ogaal laga soo xigtay in orod ay ku galeen degmada qoryoole saddexda askari ee kamiinka lagu dilay ayaa waxaay wada saarnaayeen mooto taasoo sababtay in mar qura lala helo rasaas badan halkaas ayayna ku geeriyoodeen shabeellaha hoose waa mid ka mid a gobolada soomaaliya inta badan lagu dhibaateeyo ciidamada sheedalka kusoo duuliyey sidoo kale soomaalida la shaqaysa
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaag weli dhacdooyinka ayaan ku guda jirnaa waxaa idinku soo maqan maraykanka oo mar kale meel u dhow degmada jilib ku dilay nin beereley iyo kaluumaysato isku ahaa balse markaan aan ku laabano shabeellaha hoose wararka imaanaya deegaanka ceel saliin ee duleedka magaalada marko ayaa ku waramaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab galabta sagaal saac ay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan saldhigaas dagaalka oo waqti kooban socday ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu jiro khasaare soo gaaray ciidamada dowladda federaalk ee saldhigga lagu weeraray deegaanka ceer saliini waxaa lagu xusuustaa in lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalka sanadkii hadda dhammaaday ee labada kun sagaaliyo tobanka halkaasoo ciidamada dowladda looga dilay wax ka badan labaatan askari gawaarina looga soo xoogay وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي
waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa waxaa idinku soo maqan warbixin ku saabsan madaxweynaha maraykanka donald trump oo daaha ka rogay qorshe oo dhulka falastiin si toosa ugu gacangelinayo maamulka yahuudda warbixintaas ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu aadno dhanka iyo jubada dhexe maraykanka ayaa mar kale meel u dhow degmada jirib ku dilay nin beeraley iyo kaluumaysatay isku ahaa ciidamada maraykanka oo ay wehelinayaan askarta bangaraaf oo ay ku ugaartaan ayaa xalay meel u dhow degmada jilib waxa ay ku dileen nin beeraley iyo kaluumaysatay isku ahaa haddaba warbaahinta islaamiga ah ayaa waxa ay booqatay halkii ay tacadigan ka geysteen ciidamada maraykanka iyo sidoo kale kuwa bangaraaf axmed aadan dhuure oo ah da-da ka weyn abkow aadan dhuure oo ay xalay ciidamada maraykanka ku dileen ayaa wuxuu si kooban uga warbixinayaa shaqada ninkan uu qaban jiray sidoo kale gacantii dishay bismillaahi axmed aadan dhure ayaa lii dhahaa ninka uu dhintayna abkow aadan dhure waaye walaalkayga iga yar waaye oo asagoo da-idiis ah shan iyo soddon jir ah marka insha allah asagoo meelahaas male iska gaadanaya ayaa la gardaraystay iyo adow meesha maag uu haleelay marka insha allahu tacaala qisa saasa ku dhacday marka wuxuu ka dhashay degmada jirib tuulada mansuur la yiraaho ayaa ku dhashay laakiin haddadan wuxuu deganahay asbooley guri annaga aan leenahay ayuu deganahay maadaama aad ii sheegtay abkow inaad wada dhalateen waxaas iyo caruur uu ifka uu kaga teg ma jiraa haa lix aruur ayaa u joogtaa toddoba ayuu dhalay mid waa ku dhintay lix joogtaa lix u joogtaa meeqa xaas ayuu ka tegay hal xaas unbuu ka tagay hal xaas waa gartay caruurta u joogta iyo magacyadooda bal ama waxa ay kala yihiin manoo sheegi kartaa haa nacam kii uweyn waxaa la yidhaahaa mukhtaar abkow aadan dhuree la yidhaahaa tii oo ku dambaysana ku xigtan waxaa la dhahaa qasiida abkow aadan dhuree la yidhaahaa kan kal ku xigna cabdiqaadiree la yidhaahaa kan kal ku xigna xaaji unbaa la yidhaahaa mid yaraa ku jira isagana maxamed aadan dhuree la yidhaahaa qaabkee dilkiisa u dhacay bal xaggee lagu dilay wallaahi waxaa lagu dilay meel oo u jirto mubleen iyo sandariya dhexdooda oo meel oo biig ku jiro malayka gaadanay meesha unbaa asaga iska joogay meeshu malayka gaadanay habeen ba ahayd habeen saddex saa iyo afar saa meelahaas ahayd marka meeshuu ka baxay ayagana hortiisa deganayen si aan u fili hayno marka meesha unbaa laga xeleelay marka
xilliga marka ay wax dhacayeen wuxuu joogay agaarka deegaanka sandariya deegaanka sandariya ayaa joogay deegaanka sandariya iyo mubleen laba dhexdood ee banaanka ee meelahaas ciidanna ma aheen nin oo iska maskiinsana oo malaay gaada ee male iska gaadana ayuu ahaa shaqadiisa ugu badan uu qaban jiray maxay ahayd?
shaqadiis uu qaban jiray beeruu falana malaay unbuu gaada malaay unbuu ka qaraabtaa aadii malaay ku qaraabtaa yaa dilay marka kuwa oo oo gaalada oo magina banqalaafta ay wataan ayay dileen Haa.
xabadihii ku dhacay ma maqasheen mid madax ah ugu dhacday midna ajarka ugu dhacday habad qori gacmeeda lagu dilay ma ma aha magaciisan eh, gentaal ma aha Aye.
haa xilliga marka dilka uu dhacayay ma noo sheegi kartaa waqtigay ku aadanayd goor shan sa iyo bar iyo lix sa miilahaas ay ahayd Haye.
laakiin aniga war uma hayna goormaad ka wareesheen marka in ee, walaalkaaga ee, abkow la dilay saddex saac iyo bar markay ahaad iyo taleefon liiga soo wacaysa waxaan anoo beeraha u socdo yaa liiga soo wacay walaalkaa ayuu meesha yaalyaha lii yiri waa li saasa liii soo sheegay ka bacdi ninkii oo aan isoo she- ee, rugtiisan raacay een, nin oo fargurow oo ka soo baxay beeraha oo oo u jeeda ayaa meesha ku arkay ninkii waxaas yiri walaalkaad hadda anaa kor jooga habadaa ku dhacday maskantan banaanka yaasha een, saasunbaa ii sheegay sidii unbaa ka soo ararnay anaga Ee, hadda waxaan taagannahay ee, meydkiisa ilaaha u naxariisto ee, xabadaha iyo meesha ay kaga yaalaan oo kale bal tafaasiil naga sii madax iyo lugta bidax ajarka ah meeshaasa u yaal madaxa madaxa ka toogteen haddana een, lugta bidaxna ay oo oo ajarka en ay ku dhufteen wallaahi adow meesha imaada waa si ahaan jirtay oo dad aan kala miraynin oo magaciisna diinta dan aan ku lixaynin ayuu heleelay haa Ee, waa gartay axmed saaka shucuurkaada ka waran maadaama walaalkaaga kaa yar ee, gaalada ay dileen inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun aad iyo aad baa shuhuur igu baxday ilaa aanan oohin unbaa iga haysaa laakiin alxamdulilah ilaahay maxadiis ee walaalkay ajaliisa soo dhammaatay degankiisa jan allah ku dhigo anigana saasa ugu ducaynaa sidee u fahanteen marka ee cadaawadan maadaama qof maskiin ah ay dilayaan cadaawadda waxba ma kala mirto marka magaciisana dad oo dad dal iyo diin iyo dad oo ku danleeyahay ma aha ayaga hooshadu waxaa waaye dalka inay barakiciyaan dadkan ay barakiciyaan ninba gaaraan ay laayaan ayay go'aan ku gaareen saciid kuulow wuxuu la dhashay abkow oo ah ninka ay maraykanka dileen hooyadiisa wuxuuna ka mid ahaa wuxuuna ka mid ahaa dadkii ku sugnaa agaarka deegaanka uu dilka ka dhacay wuxuu ka waramayaa sababta uu maraykanka u beegsanayo muslimiinta beeraleyda ah markii hore waxaan u ahay abtiwaan u ahay waxaan joogay degmada jilib goor ay ahayd lix saac ilaa shan saac bar meelahaas nolosha sheegay in ninka uu maqan yahay nidaamkuu ku maqan yahay inuu malaay u dabanayo beerahaasuu ku waxaysanayo abkow maxaa ku taqaanaa adiga abkow nin beer falatu ahaa nin beer uu ka shaqaysanayo malaayigiis uu dabanayo markii beerta soo ga'dana uu geleydiisa shiidanayo malaayiga uu ku waxaysanayo malaayigna uu gadan jiray ayuu ahaa waa gartay waa kaa sidoo kale dadka arrintan kala hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa waxaa ka mid ahaa murjaan aadan dhuure oo ah da'da ka yar wuxuuna sheegayaa in maraykanka uu ninkan xaqdarro ku dilay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka hore magacayga murjaan aadan dhure cali cusmaan abkow aadan dhure cali cusmaan mubleen iyo tuulada buldiraahma fargurow loo yaqaano meeshaasaa lagu dilay gaalaan ku heshe waa gartay adi abkow maxaa isku tihiin isku aabbo aabbahiygaa dhale da'da ani igu weyn waay da'da kale kasoo hig waay da'diisa waa imise marka abkow soddon iyo shan jir waay haye abkow soddon iyo shan jir waay ee murjaan maadaama walaalkaaga kaa weyn uu yahay marka dilkiisa aa maqashay sidee noqotay dilki dilkiisa markaan maqlay marka n qalbigaaba i gadoomeeg meeshii aniga aan joogo meeshii kale waa iska waan kasi waaye gaalana marka in garab la siinin dalkii iyo dibidda kii joogow waxaan uu baaqaa reer goleed iyo n kii dibidda joogo haddii fadhideen kaa gaala iribteeda dambisaad yeelayso shacabka in la laayo waay waa garta waxaad ii sheegtaa waxaa ka taqaana walaalkaaga kaa weyn ee abkow shaqadiisa wahaa ahayd beerfalow iyo malaayigaad keli bes Ee, maxaad u fahmaysaan haddii aad ehelka tihiin sababta oo be- nin beeraley ee malaay ugaadaya loo fahamay dad shacab in loo jeedo kitaabka alla in loo jeedo in ciribta laga tirtiro gabagabadii cali maxamed mayow waa nabadoonka beesha ninka la dilay wuxuu si qiira ay ku jirto uga hadlayaa tacadiyadii gumaadka maraykanka uu ku hayo dadka muslimiinta ah isagoona ugu dambeyn baaq dheer u jeediyey shacabka soomaaliyeed kulley in ninka la dili in abkow nabadoonkiisaan ahay xalito ayaa maaragtay tuulada cusbuuliya ka soo tagay waxaad soo aaday meel la dhahay muubleen asoo maaragtay muubleen oo maaragtay gaarin cusbuuliya iyo muubleen dhaxdooda marayo ayaa midii oo maraykanka watiyo oo tay bangarafka oo xali maaragtay meesha soo weerareen ayaa wiilka dileen wiilka maskiina iska ahaa anaa nabadoonkiisan ahay een, eh, nin iska qaraabtas ahaa shaqadiisa maxay ahayd shaqadiis malaayas gaaday iyo beeraleyas ah waa gartay Een, eh, caruurtiisa u shaqaysanay waa gartay Een, caruurna waxaas leeyahay lix caruur as leeyahay Tagay.
Aa, ifka ugu tagay Een, eh, nin maskiin oo maaragtay een, eh, ayaa la- nin hadda sha- sha- shabaabaan raadinayo ay leeyihiin beentood way waa gartay cali marka ee, maxaydu kula muuqataa maanta nin beeraley oo malaay iska gaadanaya in maraykanka ay dilaan maxaydu kula muuqataa kaas waxay ayaga ku qaraabtaan way wadanka waxay ku burburinayeen intaas way waxay ayaga usoo maaragtay usoo caga dhigteenba maaragtay shacabku way ma shabaab meelahay joogtahay ma ma iraadsadaan ayagaaba ka dhuuminoyo shabaab shacabkii masaakiinkii ah beerta iska falanay oo malaayiga gaadanay oo ilmahooda u qaraabanayeen ayaa maaragtay ba- ay bartilmaamaystaan maanta maxaa dareemaysaan wallaahi aad iyo aada maaragtay khayr ma- maxay dhahaan asiga in khayr maalin ka hor waxaan ognahay in homboy saan oo kale gantaal lagu dhufta nin beeraley ah ee xalay waa kana tuuladan oo kale ninkan beeraley waaye- waa la dilay ee arrimahan dhacdooyinkan marta- markaad fiirisaan sooma muuqato in maraykanka qof walba muslim ay beegsanayaan wallaahi waxay diyaar u yihiin maaragtay muslim dhan ma arki karaan waxay u soo diyaar garoobeen muslim inay tirtiraan ilaahay aan ka diiday ee ay noo soo dhigteen annagana diyaar waxaan u nahay haddaan muslimiinta nahay meel kastoo nin kastaba joogo dadkaan uma soo dhiginin shaksi waxay u soo dhigteen bulshada maaragtay ummadkas- ummadda soomaaliya inay maaragtay laayaan waxaan idin sheegaa waxaan samaynaynaa in annaga iskaashano maxay dhahan asiga een, eh, maraykan inaan beri ka naqano maaragtay xarakada garab istaagno ilaah u naxariisto Ah, allah u naxariisto allah u naxariisto laakiin waxaan idin sheegaa ummadda waxaan idin sheegaa dadkan annagay noo soo dhigteen maraykanka annagaas noo soo dhigtay waxaad eh, diyaar u naqanaysi in maraykan dhinac ka marno iyo wixii hulufadiisa ah أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى
waahaga qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal kuu sii dhownahay welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhowxawareesyada waxaan idiin soo wadnaa qodob ku saabsan dalka suuriya oo ay ka socdaan dagaalo malxamad ah iyo wararkii ugu dambeeyey ee suuriya ayaan idiin soo gudbi doonaa balse markaan waxaad ku soo dhowaataan warbixin uu soo jeedinayo wariyeene hashim oo ku saabsan madaxweynaha maraykanka donald trump oo daaha ka rogay qorsho dhulka falastiiniyiinta ugu gacangelinayo maamulka yahuudda madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa daaha ka qaaday qorshihiisii la wada filayey ee ku aadanaa arrinta falastiiniyiinta islamarkaana si qoto dheer kaga hadlay mowqifkooda ku aadan masiirka magaalada qudus dowlad mustaqbalka ee loo dhiso dadka reer falastiin iyo dhaqaalaha xooggan ee lagu bixinayo meelmarinta aragtida oo wato ee looga takhalusayo dadka reer falastiin qorshahan oo uu trump ugu magac daray qorshaha nabadda warbaahintuna u taqaano heshiiska qarniga ama safqatul qarni ayaa ah aragti ka kooban siddeetan bog oo ka faalloonaysa shirqoolada iyo hagaardaamada la doonayo in maamulka yuhuudda loogu gacangeliyo intii soo hartay ee dhulka reer falastiin loogagana takhalusayo jiritaanka dadka muslimiinta ah ee dhulkooda la qabsaday shir jaraa'id oo uu trump ku qabtay magaalada washington oo dhinaciisa midig uu taagan yahay ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayuu trump mar kala caddeeyey inay weli ku taagan yihiin go-aankoodii ahay inay qudus tahay caasimadda yuhuudda welibana ay dowladdiisu diyaar u tahay inay maamulka yuhuudda u sharciyayso dhul hor leh oo ka mid ah deegaanada reer falastiin sidoo kale wuxuu sheegay in dowladdiisu ay marnaba ogolaan doonin in qorshahan uu abuuro colaad iyo dhiig hor leh islamarkaana aysan gorgortanka geli doonin amniga maamulka yuhuudda waxa uu tilmaamay in qorshahan uu yahay fursaddii ugu dambaysay ee soo marta dadka reer falastiin aysana soo mari doonin fursad kale wuxuu aad ugu mahad celiyey dowladaha baxrayn aala sacuud cumaan iyo urdun kuwaas oo uu sheegay inay ku raacsan yihiin aragtidiisa ayna shirka jaraa'id u soo dirteen safiiradooda jooga magaalada washington si ay uga qayb noqdaan taageerayaasha doonaya in la meel mariyo ajandaha heshiiska qarniga
aragtidan waxay qeexaysaa inay qudusi ahaan doonto caasimadda aan kala qaybsamin ee israa'iil laakiin arrintaasi ma ahan wax weyn sababtoo ah arrintaasi mar hore ayaan idiin fuliyey goor hore ayaan arrintaas iclaamiyey balse waxaan doonayaa inay sidaasi sii ahaato waxaa kaloo dowladda maraykanka doonaysaa in ay aqoonsato in dhulka uu qorshahaygu soo bandhigayo uu noqon doono dhul ay leedahay dowladda israa'iil arrintaasna waa arrin muhiim ah oo meesha ku jirta intaasi waxaa ka sii muhiimsan in qorshaha loo marayo xalka labada dowladood ee israa'iil iyo falastiin uusan wax halis ah u horseedi doonin amniga israa'iil mana oggolaan doono in la soo celiyo maalmihii dhiig daadashada qaraxyadii basaska weeraradii kalaabyada iyo argagixii joogtada ahaa lama oggolaan doono arrintaas nabadduna waxay u baahan tahay gorgortan iyo wadahadal balse marna israa'iil kama codsanayno in ay gorgortan ka gasho amnigeeda
intii uu khudbadiisa jeedinayay waxaa dhinaciisa midig taagnaa ra-iisul wasaaraha yuhuudda kaas oo farxad darteed kala badbatay islamarkaana mararka qaar trump oo hadlaya ku soo boodayey si uu u salaamo uguna mahad celiyo khudbadda trump kadib ayuu mikrofanka qabsaday wuxuuna jeediyey khudbad gebi ahaanteedba ku wareegaysay oo keliya ammaan iyo mahadcelin oo u jeedinayo trump iyo hogaamiyaashii ka horreeyey ee maraykanka soo maray kuwaas oo gacan qabtay maamulka yuhuudda kuna degaameeyey dhulka barakaysan benyamin netanyahu ayaa sidoo kale sheegay inuu trump yahay saaxiibkii ugu wanaagsanaa ee maamulka yuhuudda ku yeelato aqalka cad ee maraykanka islamarkaana uu qardajeex badan u maray aqoonsiga iyo madax bannaanida maamulka yuhuudda sida uu hadalka u dhigay
tani waa maalin taariikhi ah waxayna soo xasuusinaysaa maalin kale oo iyaduna taariikhi ahayd waxayna xasuusinaysaa afar iyo tobankii bishii meey kun sagaal boqol siddeed iyo afartankii oo ahayd maalintii uu madaxweynihii maraykanka ee truman uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey dunida ee aqoonsaday dowladda israa'iil kadib markii ra'iisul wasaarihii ugu horreeyey ku dhawaaqay madax bannaanideeda madaxweyne qarniyo kadib dhacdadaas waxaan sidoo kale maanta xuseynaa siddeed iyo labaatanka janaayo labada kun iyo labaatanka oo aad adigu noqotay hogaamiyihii ugu horreeyey dunida ee aqoonsada lahaanshaha israa'iil ee deegaanada juudiya ee sumeyriya oo ah kuwa udub dhexaad ku ah amnigeena iyo dhaxalkeenna
that are vital to our security and central to our heritage.
qorshaha uu xalay soo bandhigay trump oo xogtiisa hoose muddo sannado ah ay warbaahintu tabanayeen ayaa dhigaya in maamulka yuhuudda loo sharciyeeyo qudus iyo deegaano badan oo ka mid a daanta galbeed lana dhiso dowlad ay leeyihiin falastiiniyiinta oo ku kooban jiidda qasa iyo qaybo kooban oo ka mid a daanta galbeed halka sidoo kalena uu qorayo in qoysaska falastiiniyiinta ee qaxootiga ah lagu deegaameeyo waddamada ay hadda qaxootiga ku yihiin sidaasna lagu duugo qadiyadooda marka laga hadlayo qodobada qorshahan uu maraykanku horboodayo ee la doonaya in dhulka falastiin si toos ah loogu gacangeliyo maamulka yuhuudda waxaa ka mid ah waxaa xukuumad ay leeyihiin falastiiniyiinta oo aan wax huba haysan laga dhisaya mandiqad kooban oo ka soo bilaabanaysa jiidda qasa iyo deegaanada e iyo b e g ee daanta galbeed iyadoo xamaas ay xukuumaddaas ka mid noqon doonto waa haddii ay aqbasho inay hubka dhigto maamulka yuhuudda wuxuu mas-uul ka ahaanayaa ilaalinta amniga qaybo badan oo ka mida daanta galbeed iyo dhammaan marinada xuduudaha halka deegaanada qowrul urdun ay sii haysanayaan maamulka yuhuudda abuudiis ayaa noqonaysa caasimadda dowladda falastiiniyiinta marka la eego heshiiska qarniga loogu magac daray ee ay wado dowladda maraykanka qorshahan sooma hadal qaadayo qadiyadda dadka falastiiniyiinta ah ee qaxootiga ah muuqafka washington ee arrintaas ku aadanna waxaa ka markhaati kacaya in ay joojisay taageeradii ay sii jirtay hay-adda onra oo hoos tagta qaramada midoobay marka laga hadlayo tafaasiisha qorshahan waxaa deegaanada xoogga lagu degaameeyey yuhuudda loo qaybinayaa saddex qaybood deegaanada ballaaran ee ay ku nool yihiin dadka badan ee yuhuudda ah waxaa la hoos geenayaa israa'iil halka deegaanada fogfogna aan la ogolaan doonin inay sii fidaan waxaana qaybta ugu dambaysa lagu tiriyey deegaano xoog lagu dagaameeyey dad yuhuud ah kuwaas oo ay tahay in la burburiyo dadka ku noolna goobo kale la dejiyo xaafadaha iyo deegaanada ee yuhuuddu ka samaysteen magaalada alqudus ee gaaraya laba iyo toban xaafadood wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii kuna nool yihiin labaatan iyo laba kun oo yuhuud ah waxay ahaan doonaan xaafado ay ka taliso dowladda falastiin xaafadaha ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ah ee degan qudus tabari waxay noqon doonaan kuwo hoostaga dowladda falastiin marka laga reebo magaaladii hore oo noqon doonta qayb ka mid a qudusta ay yuhuuddu haystaan marka laga hadlayo xaaladda magaalada alqudus waxay si guud magaalada u ahaan doontaa goob uu ka taliyo maamulka yuhuudda iyadoo goobaha ugu caansan ee masjidul aqsa ay gacanta ku haynayaan maamulka yuhuudda walow la ogolaa doono xubno ka socda dowladda falastiin iyo urdun oo kormeeri doona amaakinta muqadaska ah ee magaalada wargeysyada qaar oo soo xiganaya dad akhriya wathiiqiyadda rasmiga ah ee qorshahan ayaa sheegaya in muslimiinta lagu amri doono in qudus cusub ay ka dhistaan tuulooyinka fogfog ee ay degan yihiin iskana iloobaan gebi ahaanba masjidul aqsa sida uu sheegayo wargeyska israa today boqolkiiba siddeetan iyo shan deegaanada daanta galbeed waxay hoos imaan doonaan dowladda falastiin iyadoo xaafadaha qaar ee ay degan yihiin muslimiinta kuna yaalla koonfurta alqudus ay noqon doonaan kuwo ka amar qaata dowladda falastiiniyiinta waxay falastiiniyiintu ka tanaasuli doonaan boqolkiiba labaiyo toban dhulka daanta galbeed si loo damaanad qaado deegaanada yuhuudda lagu degaameeyey iyo kuwa cusub ee hadda la dhisi doono malafka amniga iyo xuduudaha waxaa guud ahaan gacanta loo gelinayaa maamulka yuhuudda iyadoo aysan jirin cid ka daba hadli karta marka laga hadlayo dhanka qaxootiga waxaa dib loo dhigayaa soo celinta qaxootiga faraha badan ee ku firirsan daafaha caalamka iyadoo aad loo dhimayo tiradooda oo lagu qiyaasayo soddon ilaa lixdan kun oo ruux inkastoo tirada rasmiga ah ay aad uga badan tahay tiradaas lixdan boqolkiiba qaxootiga falastiiniyiinta ee ku nool caalamka waxay sii deganaan doonaan waddamada ay joogaan iyadoo la sheegayo in la sii doono dhaqaalo ballaaran iyadoo weliba lagu qancinayo in la siiyo dhalashada waddamo kale oo gebi ahaanba la ilowsiiyo waddankoodii falastiin sida ay sheegayso haweeney qora ah oo ka soo jeeda waddanka ingiriiska heshiiska qarniga waxaa ku jira qodobo dhul isdhaafsi ah kuwaas oo u dhigan sida tan urdun waxay dhul sii doontaa falastiin halka maamulka al sacuudna uu dhul ku wareejin doono urdun masarna waxay ala sacuud uga tanaasuli doontaa jasiiradaha siiraan iyo sanaafiir masar waxay ka tanaasuli doontaa toddoba boqol iyo labaatan kilomitir oo laba jibaaran oo ka mid a jasiiradda saynaa halka iyadana dhul ballaaran laga sii doono koonfur galbeed magaalada alnaqab masar waxay awoodi doontaa inay si berri ah ugu xiraato dhulka la siinayo maamulka yuhuudda iyadoo sidoo kale ay jiri doonto waddo laga dhisayo badda oo isku xirta masar iyo dhulka ay yuhuudda xoogga ku haystaan mashruucaas oo ay maalgelinayaan maraykanka iyo midowda reer yurub yuhuuddu waxay sidoo kale ogolaan doontaa bedel kooban oo lagu sameeyo qodobadii heshiiskii camp david si loo qanciyo ra'yu caamka muslimiinta masar warbaahinta qaar gaar ahaan washington bost ayaa sheegaya in qorshaha safqatulqarni aanuu si toos uga shaqayn doonin in muslimiinta falastiin ay helaan dowlad madax bannaan keliyana dhaqaale ballaaran lagu kala furfuri doono bulshaweyntaas wuxuu qorshuhu sidoo kale ka shaqayn doonaa sidii urdun loo deji lahay ku dhowaad hal milyan oo ruux oo falastiiniyan ah taa beddelkeedana urdun la sii doono lacag dhan afartan iyo shan bilyan oo dollar oo lagu siin doono qaab mashaariic iyo maal دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal kusii dhownahay waxaa idinku soo maqan warbixin aynu idinkaga diyaarinay machad sharci ah oo ay beesha ciroole kusoo xiratay deegaan u dhow kunyabarowbe shabeellaha hoose balse markaan dagaalo malxamad ah ayaa ka soconaya waqooyiga suuriya kuwaasoo u dhexeeya mujaahidiinta iyo sidoo kale kacdoon wadayaasha oo iskaashanaya iyo sidoo kale ciidanka nidaamka bashaar al asad oo taageero ka helaya dowladda ruushka oo rarkii ugu dambeeya dalka suuriya waxaa inoo soo koobaya walaalkeen salmaan axmed waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi saacadihii aynu soo dhaafnay isbedelo ballaaran ayaa ka jiray waqooyiga waddanka suuriya ee halkaasoo ay ka dhacayaan dagaallo xoogan oo dhex maraya jamaacaadka jihaadiga oo iskaashanaya iyo dhanka kale ciidamada nidaamka nasiiriyada bashaar al asad oo taageero ka helaya kuwa dowladda ruushka kuwaasoo bilihii lasoo dhaafay ee dabcan ee la wada ogaa inay duulaan kusoo qaadeen ee deegaanada waqooyiga suuriya ee xurta ah ee ay ka taliyaan jamaacaadka islaamiga inkastoo maalmihii lasoo dhaafay ay jireen wax lagu sheegay xabad joojin haddana xabad joojintaas waxay noqotay mid been abuur aan waxba ka jirin dagaallo xoogan ayaana dhacayay maalmihii aynu soo dhaafnay waxaana isbedel xagga maamulka hadda laga dareemayaa ee qaybo ka mida waqooyiga suuriya ee halkaas oo magaalooyin horleh ay la wareegeen ciidamada nidaamka nasiiriyada bashaar al asad magaalada macaratu nucmaan oo aad og tahay inay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn ee wadanka suuriya gaar ahaan waqooyiga kana tirsan gobolka idlib ee sidoo kalena afartan kilomitir u jirta magaalo madaxda gobolkaas ee idlib ayaa waxaa la wareegay ciidamada nasiiriyada bashaar al asad ee kadib dagaallo xoogan oo malxamad ah oo magaaladaas ay martigelisay ee kuwaasoo jamaacaadka jihaadiga ay ku muujiyeen ee nafur badan ee islamarkaana ay ku dileen ciidamo aad u badan oo ka tirsan ee kuwa nidaamka bashaar al asad iyo xitaa ee kuwa dowladda ruushka ee duulaankaas ee ka qaybgelayay magaalada inkastoo ay hadda gacanta ugu jirto nidaamka nasiiriyada bashaar al asad haddana waxaa gudaheeda laga soo sheegaya dagaallo xoogan iyo camaliyaad istishaadi oo nafurnimo ah oo ay fulinayaan dagaalyahanada mujaahidiinta ee magaalada gudaha ugu jira ilaa iyo haddana waxaa lasoo warinaya dhowr camaliyadood oo istishaadi ah kuwaasoo qaarkood loo adeegsaday gawaarida dagaalka halka qaarkoodna loo adeegsaday xisaam naasif ama suunka la xirto ee waxyaabaha qarxa ee laga buuxiyey camaliyaadkaas istishaadiyada ah waxay gallaafteen nolosha ciidamo badan oo ka tirsan nidaamka nasiiriyada bashaar al asad iyo xitaa kuwa dowladda ruushka saddex sarkaal oo ruush ah ayaa lagu soo waramayaa in mid ka mid a camaliyaadka istishaadiga uu fuliyey nafti hore ka tirsan hay-adda taxriiru shaam uu ku dilay saddex sarkaal oo ruush ah si guud xaaladda waqooyiga suuriya waa xaalad dagaalo istinfaar ah inkastoo dadka shacabka ah ee haweenka iyo caruurta u badan ay ka barakaceen deegaanadooda oo ay dhanka xuduud beenaadka aadayaan haddana dhallinyarada muslimiinta iyo jamaacaadka jihaadiga iyo mujaahidiinta ayaa adkaysi badan muujinaya waxaana socda howlgallo ballaaran oo ay fulinayaan mujaahidiinta iyadoona si guud culimada muslimiinta ee ku nool waqooyiga suuriya ay dadka geliyeen nafiir caam ah islamarkaana qof kasta oo muslim ah oo awooda in maanta uu hubka qaado ay waajib ku tahay inuu soo baxo dabcan baaqaas iyo fatwadaas culimada aad ayaa loo ajiibay waxaana la arkayay dhalinyaro aad u badan oo iska xaadirinaya furimaha ee maalmaha soo socdana waxay u muuqataa maalmo dagaal oo malxamad ah ee islamarkaana mujaahidiinta suuriya ee gaar ahaan kuwa waqooyiga ku nool ay ku muujin doonaan wacdaro ah inay difaacdaan ee qaybihii ugu dambeeyey ee dhulka muslimiinta ee waqooyiga suuriya ee halkaas oo ay duulaan kusoo qaadeen ee ciidamada nusayriyada bashaar al asad oo taageero ka helaya ee kuwa dowladda ruushka iyo sidoo kale ee maleeshiyaadka shiicada ee iiraan يا من قعدت عن الجهاد تخاذلا أحسبت أنك بالقعود مخير أو ما سمعت لقول ربك انفروا ووعيده إذ قال إلا تنفروا الله يدعونا لنصرة دينه بالسيف ما بال العزائم تفتر أنا لست أدري كيف يهدأ باله عجبا له أو ما يحس ويشعر لا عذر والذي نفسي بيده لأي رجل قاعد عن حمل السلاح أن يتخلف عن النفير اليوم nidaamku wax weliba uu u horay inuu soo gaaro ee magaalada maxaratu nucmaan oo ah magaalo istaraatiijiyadeed ee waxaana dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay dhacayay uu ku waayey tobannaan askari oo ay ku jiraan saraakiil sarsare ee hase yeeshee ee magaaladu waa magaalo haawanaysa waxaana hadda magaalada dhexdeeda ku sugan ciidamo inqmaasiyana oo ka tirsan mujaahidiinta ee kuwaasoo marba marka ka dambaysa qaadaya weeraro nafurnimo ah kuwaasoo dhalinaya khasaare ba-an oo gaaraya nidaamka nasiiriyada bashaar al asad dagaalka hadda soconaya looma kala harin dhammaan dadka muslimiinta ayaa ka qaybgelaya waxaana muuqanaysa in dhinacyada halkaas ku sugan ay iska kaashanayaan iska dhicinta cadowga saa'ilka ee soo weeraray ee dhulalka muslimiinta insha allah wixii arrimahan kusoo kordhan idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaasheeda waa ay usoo gudbin doontaa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhow xawareesyada gunta iyo gabagabada ayaan dhegaystayaal kuusii dhownahay waxaa idinku soo maqan khilaafkii ka jiray maamulka galmudug dhexdooda oo sii xoogaystay iyo mid ka mid a baarlamaanada u dhisan maamulkaas oo madaxweyne cusub doortay balse markaan waxaad ku soo dhowaataan wariyahana maxamed ciise cali oo warbixin inooga soo jeedinaya macahadkii beesha ciroole ay ku soo xiratay degaan u dhow kuunya barow ee shabeellaha hoose اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ خاتمة معهد
halkan aan joogno waa qaryada nasrudiin oo hoos tagta magaalada baraabe ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dulbabanaya raayada tawxiidka taasi oo markhaati iyo deliil u ah in uu ka jiro maamul islaami ah oo hoos taga xarakada shabaabulmujaahidiin waxaan joogaa harka geed weyn oo ay xaadir ku yihiin mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culamaa uddiin odayaal dhaqan dhallinyaro iyo haween ka yara durugsan ragga munaasabad ballaaran oo lagu hilbacunay laguna cabay caano ayaa halkaa ka dhacday ujeedka munaasabadda loo qabtay ee qarashka iyo dadaalka badan loo geliyey dad badanna ay isaga yimaadeen meelo ka baxsan tuulada ayaa ah in beesha ciroole ay soo xiranayso macad sharci ah oo u furnaa muddo laba sano iyo afar bilood islamarkaana ay u dhiganayeen ardayda u dhashay beesha kuwaasi oo tiradoodana loogu sheegay lixdan arday macaahid badan oo aan arkay ama tegey wuu ka duwan yahay macadkan ay soo xiranayso beesha oo loogu magac daray macadka shahiid cumeer guurow waxaan filayaa inaad i weydiinaysid waxa uu kaga duwan yahay macaahidda kale iga dhegayso xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa u degan shuruud ka hor gudban macaahidda ay furanayaan qabaa'ilka shuruudahaasi waxaa ka mid ah in ubadka la soo xareynayo ay wax ka yaqaanaan qur'aanka kariimka macadkan shardigaasi iyo kuwo kale waa laga khafiifiyey beesha maxaa ugu wacnaa in si ka duwan macaahidda lagula dhaqmo macadkan jawaabta ha ka eegin meel kale ee waxa weeye in ardayda la soo xareeyey ay ahaayeen kuwa aanan waxba qorin oo aanan aqrin waxay ahaayeen kuwa waalidkooda la ilaaliya xoolaha ama u qabta dano kale islamarkaana arkin ama la geynin meelo lagu barto qur'aanka kariimka ardayda soo xarootay waxaa u badnaayeen kuwa aadka kaga da'da yar tobanka sano waxaan goobtan ku arkay arday aan ku qiyaasay lix ilaa iyo toddoba sano jir ku darsa laba sano iyo bar ka hor waxay ahaayeen kuwa jiray shan sano ilaa iyo afar sano hadda ardaydaasi waxay akhrinayaan qur'aanka siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam axaadiista iyo matuun kale xafladan loo qabtay ardayda u dhashay beesha ciroole waxay socotay qiyaastii saddex saac oo ay khudbadaha iyo kelimaadka ay iska daba yaaleen marka laga tego wakhti yar oo loo kacay tukashada salaada duhur goordhow waxaan toos u gudageli doonnaa bandhig ay soo bandhigeen ardayda oo caawa aan gebigiisba ku eegi doonno xaaladdan habeenka kale ee xigta waxaa noo madal ah dhegaysiga khudbadaha mas-uuliyiinta iyo odayaasha lagu maamuusay munaasabadda quruxda badan ee beesha ciroole ku soo xidhatay macadka kuraasta hore waxaa fadhiyey mas-uuliyiinta iyo odayaasha waxaana goobta lagu qurxiyey ubaxyo iyo waxyaabo kale oo xidhitaankooda muddo lagu mashquulsanaa mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin iyo odayaasha waxay daawanayaan oo hor fadhiya ardayda oo ku libisan dhar isku mid ah iyo cimaamado wax kasta oo halkaa laga yidhi waxaa daafur u ahaa qur'aanka kariimka oo uu akhriyey mid ka mid ah ardayda
أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم هذا الكتاب شفيعنا حتى إذا maamulaha macadka ayaa la siiyey mikrofanka wuxuuna ku dheeraaday taariikhda macadka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية الحمد لله الله مهد اسكاله مركا ugu horeysa Allah subhanahu wa ta'ala ayaan ku mahad celinaynaa Alihi noo nicmeeyay nicmooyinka faraha badan leh ay kamid tahay nicmatul amni wal iimaan nicmatul islaam waxaan rabnaa inaan ka warbixino insha Allah ta'ala macadka shahiid Umayr Guura at-taabi'ati liqabiilati Ciroole macadkaas wuxuu soo maray maraaxil fara badan macadku wuxuu ku yaalaa tuulada nasruddiin ama qaryatu nasruddiin ay hoos tagtaa degmada kuunya barrow ama degmada baraaba macadkaa wuxuu soo maray maraaxil fara badan waxaa la furay kowda bishii safar waxaana loogu talagalay muddo laba sano iyo afar bilood marka laisu geeya ay tahay siddeed iyo labaatan bilood ilaahay maxaddiisii maantu marka aan waxaan u taagannahay xafladdii gebagabayntii macadka waana dafcada koowaad macadka waxyaabaha laga bartay ama ardayda ay ka barteen waxaa ka mid ah lambar kow qur'aanka kariimka oo dhowr mustawa ardayda insha allahu tacaala waxaa kaloo xigo oo waxyaabaha laga barta ka mid ah tafsiirka qur-aanka kariimka iyo tajwiidka iyo waxaa maxaanku yidhaahdaa xadiiska fiqiga iyo carabiga iyo maadooyin kala duwan oo halkaan aan lagu soo koobi karin اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات ardayda ayaa lagu wareejiyey mikrofanka waxayna ka soo qaybgalayaashu noqdeen kuwa dhegaysta ama daawada bandhig cajiib ah oo qaar ka mid ah odayaasha ay la ilmeeyeen aayado ka mid ah qur'aanka kariimka ayaa dusha laga akhriyey oo lagu macneeyey luuqadda soomaaliga axaadiis ka sugnaatay nebigeenna moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayay ardayda akhriyeen siirada nebigeenna ayaa hab su'aalo ah la isku weydiiyey ku darso ardayda waxay soo jeediyeen muxaadaro ku baxaysa lahjada ceroolaha yaanan ka tegin matun ayaa dusha laga akhriyey inta aanan kale dhexgeli lahayn ardayda waxaynu jeclaysanay in aan idinku duwno ardayda oo iyaga aan u dayno bandhigooda wuxuuna isugu xirnaa sidaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أفسر عليكم بآيات في سورة الصافات ولقد حقيقة نادانا وحانونا ذي نوح النبي نوح فلنعم وحانم عليه المجيبون كواجباي ونجيناه وانكبت باذني هو نبي نوح وأهله وأهل كيسة من الكرب كربتي العظيم يا وين وجعلنا وحنكيا لذرية وعرورتيسة هم الباقين كوا اسكارو وتركنا وانو تقني عليه نبي نوح دشيسا ثناء أمان في الآخرين كوا كلا سلام نبتقليو على نوح نبي نوح دشيسا لا يلو في العالمين عالمين تدحضوضو إنا أنينا كذلك السياسة وكلا نجزي والمرنا المحسنين كوا ناكسا إنه نبي نوح من عبادنا أدومك ويكمد يهي المؤمنين كوا مؤمنين والله رميي ثم كذب أغرقنا وأن هلاقني الآخرين كوكله وإن من شيعته نبي نوح كوحد استاغرسن وحاكم ذا لإبراهيم نبي إبراهيم إذ وقت جاء ما رب وربكيس بقلب قلب سليم ونبت قلياه إذ وقت قال وكير هذا لأبيه أبيس وقومي قومكيس ماذا تعبدون ما حد عبديسان أتريدون ما وحدونيسان دون الله لسكديس آلهة إلهيو إفكنوا بين أورده فما ظنكم أحد كما لينسان برب العالمين عالمين ربي يوضا فنظره فيري نظرة تنفير في النجوم حدقها فقال وحو يرادي إني أنيق سقيم وحنوصن دونا فتولوا ويجستن عنه حق سيكجستن مدبرين أيقو دبر جيدن فراغ أقول أحد إلى آلاتهم إلى يالكوذا فقال وحو كيرادي ألا تأكلون مياذا عنين ما لكم محايدين سقناضي لا تنطقون آذان هذين faraaqa waa u leexday calayhim dushooda yadribu asigoo garaacaya darban garaactaan bilyamiini midigta fa aqbaluu way soo qaabileen ilayhi nabi ibraahim xaggiis ayay soo qaabileen yasifuuna ayaga u soo degdegay qaala wuxuu ku yidhahday nabi ibraahim atacbuduuna ma waxaad caabudaysaan maa tanxituuna waxaad qorateen wallahu alla khalaqakum allihii idiin abuuri weeye wamaa tacmaluuna waxaad samaynaysaanba wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waila alliqa جزاك الله خير الجزاء ويليه خطبة العربية التي سيقرأ لنا أخونا الطالب يوسف مياش عثمان فليتفضل مشكورا ومأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام أحمد الله وأثنى عليه وأشكره جل وعلا أن يسر لهذا اللقاء وأسأله أن يبارك فيه وأن يتمه على خيره وبركته ثم ألقى الشكر لحركة الشباب المجاهدين وخاصة أمير الحركة الشيخ أبو عبيدة أحمد عمر حفظه الله بتخطيط المعاهد في ولايات الإسلامية حيث تنافسون القبائل باتخاذ المعاهد بين الولايات الإسلامية أقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله في جهادكم المبارك ووفقكم السداد ثم ألقى الشكر لولاية الشمال السفلى وخاصة والي ولاية الشمال السفلى الشيخ محمد أبو وسام ومسؤول مكتب الدعوة وقد شاركت الولاية في افتتاح المعهد الشهيد عمر قوراو من كل جانب من جانب المبنى والمقررات ولمراقبة العام لمعهد الشهيد عمر قوراو ثم ألقى الشكر للنقباء الفاضلة وخاصة السلطان إبراهيم حميد نور ونائبه سقل محمد نور ومدام محمد شوو وقد بلغ تكاليف المعهد من كل شهر ألف وستمائة دولار أقول لكم جزاكم الله خير الجزاء ثم ألقى الشكر لجميع أساتذة الفاضلة وأبشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه جزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم وعملكم ثم أقدم إليكم مما استفدنا في هذا المعهد الشهيد عمر قورو وقد شاركنا في هذا المعهد في مدة سنتين وأربعة أشهر وقد أخذنا منها بدروس متنوعة منها بدراسة القرآن الكريم وكانت الدراسة القرآن الكريم بثلاث مستويات المستوى الأول قد تم بثلاثين أجزاء المستوى الثاني قد تم بخمسة عشر أجزاء المستوى الثالث قد تم عشرة أجزاء ومنها بدراسة فن العقيدة الإسلامية أخذنا منها ثلاث كتب الأصول الثلاث والدلائل وكتاب التوحيد ومنها بدراسة فن الحديث أخذنا منها أربعة كتب الأربعين النبوي وكتاب الجامع وعمدة الأحكام ورياض الصالحين ومنها مصطلح الحديث أخذنا منها كتابين نزهة النذر ومنظومة البيغونية ومنها بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا منها كتابين خلاصة نور اليقين ومنظومة أرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية ومنها بدراسة الفقه أخذنا منها ثلاث كتب مطر الغاية والتقريب ومنها قواعد الفقه للشيخ ناصر السعدي وقواعد الفقه للشيخ صالح العثيمين وهكذا كانت الدراسة فلله الحمد والمنة اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم اشف جرح المجاهدين وفك أسر المجاهدين والمسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين هذا أخوكم يوسف الأنساري وإلى اللقاء وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الجزاء ويليه الحديث الشريف الذي سيقرأ لنا أخونا الطالب إسماعيل آدم محمد فليتفضل مشكورا وماجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا طالب من طلاب معهد الشهيد عمر قرو لقبيلة عرولة وأنا أقرأ عليكم بعض الأحاديث النبوية من كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الحديث الأول عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه الحديث الثاني وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه جزاك الله خير الجزاء ويلي الفقه الذي سيقرأ لنا أخونا الطالب أنبار حسن فليتفضل مشكورا ومأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أقدم إليكم بعض الكلمات من كتاب أبي شجاع كتاب الحدود والزاني على ضربين محسن وغير محسن فالمحسن حده الرجم وغير المحسن فالمحسن حده مئة جلدة وتغريب عام إلى مسافة القسر وشرائط الإحسان أربع البلوغ والأقل والحرية ووجود الوظيف النكاح الصحيح والعبد والأمة حدهما نصف الحد الحر وحكم اللواذ واتيان البهائم كحكم الزنا ومن وضع فيما دون الفرج عزر ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود فصل في الحد القذف وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط ثلاثة منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقذوف وخمسة في المقذوف وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء إقامة البجنة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة ويليه منظومات متنوعة منظومة الأول يقرأ لنا الطالبين فيلو إبراهيم ومع محمد ثمان شيخ محمود فليتفضل مشكورا ومأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ منظومة المتن الجزرية في التجويد للشيخ شمس الدين محمد بن جزرية الشافعي رحمه الله تعالى واللفظ في تجويد لعدم الأدم من لم يجود القرآن أدم لأنه به إله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حين يد التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو يضع الحرف حقا من كل صفة ومستحقا ورد كل واحد لأدله واللفظ بين
جزاكم الله خير الجزاء ويليه محادثة بين الطالبين عبد الله عبد القادر وسيد علي فليتفضل مشكورا ومأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي ما اسمه اسمي عبد الله وأنت اسمي سيد علي أخي كيف حالك حالي طيب الحمد لله أخي ماذا تشعر أخي أشعر بالسرور أخي ماذا تريد أن نتحدث أخي أريد أن نتحدث في تفسير القرآن الكريم أخي ذو الرحمة عندك أخي ما معنا ولهم عذاب واصب أخي أي في الدار الآخرة ولهم عذاب دائم موجع مستمر أخي ما معنا إلا من قذف الخطفة أخي أي من خطفته من الشيطان الخطفة وهي كلمة يسمعها أخي ما معنا لذة للشاربين أخي معنا أي طعمها طيب كلونه أخي شكرا أنت أولى بالشكر جزاكم الله خير الجزاء ويليها الشعر الصومالية يقرأ لنا الطالب لأخ مصلح مختار فليتفضل مشكورا ومأجورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaan waxaan rabaa inaan idiin soo jeediyo gobay af soomaali ah oo lagu caynayo amisom dhegaysu waan insha allah ma og tahay ayaamahan arladayna umud yahay irdihii uu roonaa ee wadaa fayno amisomna leeyahay inay naga ag maamulid taan waa ayaan daro amisom ogsoonow ifkintaan ku noolahay oo iilka ligidhigin inaan koori mooye uurkaada ay gelin inaad igaamaan halid amisom ogsoonow waxaa taa ka sii daran da'yar daacad baa timid diintaada jecloo adna kulu dagaalami daalsaa filaya dabaabaadka cunurka ah aad duwaashanaysaan waa idinka duuban doonaan markaasaa duleedkiyo dariishadu ka booda taasna idinku mudaayaane raada jilibu kuudhigi darandoori kala nooc ah rasaasta aad darantaan dusha kula raacayaan doqon yahayl soo diri doqon yahayl soo diri جزاك الله خير الجزاء ويليه محاضرة بلهجة عروليين يقرأ لنا الطالب لأخ عبد القادر حسن عبد فليتفضل مشكورا ومأجورا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة قدم مسفل الإنيس الجلس محاضرة كثافة والبرشدة قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إلهي آدم وشهيان هلي والقرض يا هلي والقرض سميانا جوات مغاير ميا وقال تعالى وقل رب زدني علما لهم محمد ملفريان إنه صورت إلهي إن قرد إن ولا لأنه محمد ملأمر إن صورت هذا الدنيا محمد صلاة إلا فضل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا أخوكم دقادر حسن الأنصاري والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الجزاء ومن هنا سنختتم برنامجنا الدينية وإلى اللقاء والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات habeen dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada codadka mas-uuliyiinta iyo odayaasha ka hadlay munaasabadda insha allah كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ خاتمة معهد
gunta iyo gabagabada barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay waxaa sii xoogaystay khilaafkii u dhexeeya maamulka galmudug kuwaasoo baryahanba u xaalkooda wanaagsanayn baarlamaankii dhowaan ay soo dhisteen maamulka suufiyada ee ka dhisan magaalada dhuusamareeb ayaa waxa ay soo doorteen maxamed shaakir cali xasan oo hogaamiyahooda ahaa waxa ay u doorteen inuu yahay madaxweynaha galmudug shaakir ayaa waxaa doortay xildhibaanada baarlamaanka galmudug kuwii ay soo dhisteen maamulka suufiyada waxaana la sheegay inay la tartamayeen laba musharax kuwaasoo markii dambe u tanaasulay shaakir xildhibaanada ayaa tanaasulka kadib codayn gacantaag ah qaaday kuna doortay maxamed shaakir inuu noqdo madaxweynaha cusub ee galmudug dhanka kale magaalada dhuusamareeb waxaa ka dhisan laba baarlamaan kuwaasoo mid ka mid a ay wadato dowladda federaalka ah waxaana lasoo sheegayaa in si guud doorashada dib loo dhigay xaaladda galmudug ayaa jahwareer iyo qas xoogan isku beddeshay waxaana lagu sheegay sababta ugu weyn faragelinta ay dowladda federaalka ah ku samaysay mar sii horeysay هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyadoo caawa aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan waxaa igala qaybgalay wariyaasheenna salmaan axmed haashim cabdinaasir iyo maxamed ciise barnaamijkan mid lamida inta aan dib ugu kulmayna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
دين عظيم هو السامي